annaga dhacdadii kolley wixii go-aana waa noo dambeeyaa laakiin insha allah waxaan rajeynaynaa cadaaladda in la horkeeno taliyihii amarka bixiyey iyo ninkii toogashada geystay annaga wiilkeena hadda farinjiyeer uu ku jiraa lama aasi maayo waayo ayadoon la keenin dadkii dhibaatada geystay annaga waxa waaye sharcigu waa noo dhexeeya marka sharcigana waxaan filaynaa insha allahu tacaala mid lagu wada qanco inuu noo noqdaan rajeynayna hadduu ilaha yidhaah annaga ilaa hadda waxaan la xiriirnay genaraal maalin marka generaalkan wuxuu nagu yidhi ninkaas waxaa lee sheegay nin waala inuu ahay marka wallahi waxaan fahmi karna waa nagu weysay waayo nin waalan waxa waaye waxna ma maaragtay sheeg dacwona looguma waho mana dacwo bixi karo teeda kale hadduu waalan yahay xataa ee dhacday maxaa kalifi karo in la toogto qofka waalan waa la xidi karaa wax badanaa dhici kara waalidkiisaa dhinac taagnaay walaalihiisaa dhinac taagnaay in la toogto maxaa kalifi kara waa waxaa aada iyo aad aan ula yaabanahay taliyihii dhammaayo aan ka sugaynay inuu yidhaahdo sharcigan idinkeena asna wuxuu yidhi ninka nin waalan oo ahay saasaan warbixintaan ku haynaa